magaalada garowe ee caasimada puntland ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalajabinayeen arday dhamaystay shareecada islaamka islamarkaana ka aflaxay maxadka daarul qalam munaasabadan ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka maxadka bahda waxbarashada waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada maamulaha maxadka cabdi maxamed ayaa ka warbixiyay ardayda qalajibisay iyo marxaladihii uu soo maray maxadka maxaa yeelay wakhtiguna wuu koobay muhiimadeeda waxa weye waxaan u duceynaynaa ardayda qaybta koowaad dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare ka gudubtay u diyaarsan jaamacadaha inay ku wareegaan iyo waxaan kale u duceynaynaa arday dugsiga dhexe dugsiga sare dugsiga dhexe kasoo gudubtay oo sare u gudubtay waxaan leenahay cilmigii aa barateen shareecada kuwaa lix sano dhiganayay
qaar ka mid ah marti sharafta kasoo qeyb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalinjibisay marka waxaa idiin dardaarmaya insha allah waxbarashada qayb baa ah stage baa galabta joogtaan kuwa ku xigayna u socotaan insha allah maamulka iyo macallimiintana waxaan ugu darayaa intaas in ay gabdhaha qaybta xirfadaha iyagana ay wax ka raadiyaan oo macaahidda xirfadaha lagu barto markay aqoontaadii oo maskaxdaa iyo xirfadii oo gacanta ay isu kaa qabsato waxaa noqonaysaa dadka dadka ugu horeeya waxaa halkan ka furan waxa weeye waa in loo hambalyeeyo labada heer ka kala baxaysa dugsiga dhexe iyo dugsiga sareba waxaan leeyahay juhdi badan iyo dadaal badan ayaa soo gasheen maantana midhihiisii ayaa goranaysaan juhdigiinnii iyo dadaalkiinnii ayaa goranaysaan marka waxaan leeyahay hambalyo ayaan idin leeyahay tay meel warbana la keenaayo maaha wacdina maaha waa maalin bilan oo boqoran waa maalin farxadeed waa maalin hambalyo marka laba kelmadood baa dhahay kelmada ardaydaan dhahayaa hambalyo hambalyo hambalyaa idin leeyahay kunjeer waxaa idinku tahniyadeynaya axlaa tahaani watabarukaat bimasaahid alxuluul altakharuj fi diraasaat alculyaa sidoo kale tane kelmad waxaan dhahayaa waalidiinta waa mahadsantihiin hooyooyin aabbayaal dadkii dadkan quruxda badan soo saaray
habka qodoba aan idiin tilmaamayana waxaa weeyaan allaahu aclamu xaytu yajcalu risaalatah ilaahay isagaa ugu ogaal badan cidda uu fariintiisa u dhiibanayo waxaan idin leeyahay fariinta ilaahay subxaanahu wa tacaala qaada oo xambaara oo inta aad awoodi kartaan oo tabar heli kartaan meesha aad awoodaan gaarsiiya macallimiinta waxaan leeyahay shukran calaa sabrikum wa calaa taxamulikum aladaa dufcadan ayaa ah dufcadii sagaalaad ay dhammaysay shareecada tan iyo markii la aasaasay maxadka daarulqalab